oo u baahan safaxaadis iyo kategis iyo sharaf u baahan inay dad ku deeqanin oo meel hoose oo deewaatay si maaragtay ah hoose oo maaragtay umuumka oo maaragtay liidateeda maaragtay waxaan rabnaa inaynu noqono wasaaradii wixii soo gaaray dad dib u wada habeynaya aniga waxdi balan qaadayna intaan hawsha ayada xagga gaarayna inaan wakti siinin gaasho nolosha iyada intan wax ka hadlin waa wasaaradda tari waa wasaarada amniga dhammaanteeda waa wasaarada aanbuurkeeda iyo dhibkeeda iyo qaylada dowladda u baxaa ay saameyn ku yeelanayso dhammaan qaarkaa ku yeelanayso waxaad ogaataa in qayladii iyo hadalkeeda ka soo baxay la qiimayo madaxweynuhu uu ku arkay inuu gurgeeda soo saaro qiyaasha qayla ku xiran in la qiimeeyey in la gartay inay xaq tahay in la yimeeyo umalayna wasaarada ka dhacday inay jirto shabaabka iyo nimada iyadoo dato runti iga dambayn doono yara mudnaa mar walba isugu yahada ay ahayd kasaa ka cadaabahay haddana ujeedadeedu waay warmay hawshii dhacay ee cabashadu ay ka timid xulxiyadu idinka yimid wasiir wasaarada ganacsigu idinka yimid qalanka idinka soo qaaday baa noo socda waxayna noqotay mahadii hawshii la galay aan laga kala teginay shaqaalayan hadaaso marka aanu idin dhegaysano oo si hufan aan hawshaa uga hadashaan aanu jecelahay dee muddaa hawshii taagay waxaan filayaa si guri joogaan ahay hadalkiina inaad cid ugu qaybsateena aydan aanu horosi iyo hadduu kaleeya anaa haday iyo inay taasee noqon doon laga malaynaya midna weli kamid ma rabno aragtiyo ka soo horjeeda oo cid lagu difaacayo ama cid lagu weerarayo lagu dhalaacayo amnigiisajabay waa arrinta keliya aanaan ogolen wixii kastoo kala jirisay laakiin arrin xadrinayso oo dhan xadrinaysa ama cid difaacaysa ama cid eesaynaysa oo aanay waxaanay lahayn saaraysa diyaar weyn nooga fura walaashii baanu nahay wasiirradii baanu nahay madaxweynii baanu nahay haddana waxaan ogolahay si kolleeg oo siman oo maaragtay afarke inaan u diidhegaysano inii dhex joogno dilada maaragtay hawsha ay kula baado ee rusida wixii aan ka teganaa wasiirka ku dari doona aad iyo aad umay kumantaa bismillah
wasiirka rag wadigiin haadki gaariyey sidaa u xilay waxaan ahayn guddidaa soo magacabay madaxweyne soo magacabay wasiirradulada wixii kawaran ahmiyadda saaray waxa weeye lagu magacaabay guddigaa wasiirada hawsa xitaa sidaa saara lagu jeestaan hadda jira sidaa oo kale waxaan u macan inaan dhegeysano waxaan dhegeysana waxaan ku salnaa bacdabaan intii badiyey ama khibradayaashi wasaaradda wafaatinta midis itu waxay leedahay nam maleys namka markasa aan jecelahay midis kudanaa inkoo imaka maanta hadda tiimka waa badna marka waxay la sheegaysaa wax wax badan ka qaadamaya inuu hadalka dhegeysano حتى لكن أشعار أنا حركة أنا نسيم سيسير حل لو عن دون لو عن حليل إن الإنسان كل صوت شيء أنت لو تعلم مقطع بسم الله الرحمن الرحيم قبل العوم تدرج صوت العالم حتى تقوى أنه تسميه ولبا ما يعاني يعرف هو الله الله Oboran tayo sabe mo ko sadyang ginagawa ko sa ang kilala at nagkakaroon sa siyang ginagawa. Thank you.